Daryeelka caafimaadka asaasigu waa danwaada bad lagu gaadho meeshii la doonaaye marna waa daruuri lacdiyo roobku doosoo bixiye joogo la dadaala mooye sahal uma degi karowe daryeelka caafimaadka asaasigu waa danwaada bad lagu gaadho meeshii la doonaaye
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka talada dhakhtarka
daryeelka caafimaadka asaasigu mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal talada dhakhtarka waa toddobaadle waxaanu kaga hadalnaa arrimaha caafimaadka gaar ahaan xanuunada saameynta ku leh soomaalida waxaan ku marti qaadnaa barnaamijka dhaqaatiir ehel u ah cudurrada laga hadlayo toddobaadkanna waxaa marti inuu ah doctor muuse cabdiraxmaan abuubakar oo ka shaqeeya xarunta caafimaadka ee medicare polyclinic cudurka cagaarshowga nuuciisa biida ayaanu ku eegaynaa iyadoo dhakhtarku uu inoo sheegi doono waxa uu yahay xanuunkan astaamaha lagu garto culeysyada caafimaad ee uu leeyahay iyo dawadiisa dhegeystayaasha barnaamijkana qayb ayay ka yihiin oo weydiimaha ay qabaan ee la xidhiira mawduuca waxay nagula soo wadaagi karaan wicitaan ama fariimo iyaga oo ku soo hagaajinaya taleefanada idaacadda oo aan dib ka sheegi doonno dhanka farsamada barnaamijka waa timo jili anigoo mahada dhegeystayaal barnaamijkeeda la socodsiinaya mar kale iyo talada dhakhtarka
daryeelka caafimaadka asaasigu waa danwaada bad lagu gaadho meeshii la doonaaye marna waa daruuri lacdiyo roobku doosoo bixiye joogo la dadaala mooye sahal uma degi karwe hagaaga dhegeystayaal waxaan sii gudagelaynaa barnaamijka talada dhakhtarka sidaan hordhaca barnaamijka dhegeystayaal idinkuugu sheegnay waxaanu kaga hadlaynaa cudurka cagaarshowga ee nuuciisa biida loo yaqaano ee waxaana marti inoo ah doctor muuse cabdiraxmaan abuukar oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee medicare polyclinic marka hore waxaan jeclahay ee inaan soo dhaweeyo doctor muuse ee marka xigtana bal waxaad faahfaahin ka siisaa ee, hordhaca guud xanuunkan ee cagaarshowga nuuciisa biida waxa uu yahay bismillah raadiyo mahadsan tihiin idaacadda ahliina waan u mahadcelinayaa waana ku faraxsanahay kasoo qaybgalka barnaamijka Een, intaas kadib een, xanuunkan waa xanuun een, saad dareemaysidba nuucyo fara badan ayuu leeyahay xanuunkan marka laga hadlaayo waxa uu leeyahay hebatitis-ka nuuca b ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena Een, nuuca b-ga iyo c-ga waa nuucyada ugu daran waxaa jiro a waxaa jiro b waxaa jiro c waxaa jiro d waxaa jiro e marka waxaa annaga aan ka hadlayno ugu muhiimsan maanta waxa weeyaan nuuca b nuuca b-ga een, intaan ka warhayno waa xanuun danjara ama khatar ah een, ummaddana dhib fara badan ku hayo een, xanuunkanna inta aan joogno een, qaybaheena caafimaadka bukaanada nagu soo booqdo een, qaarkood waa lagu arkaa waana xanuun dhib badan
ee waa mahadsan tahay ee doctor muuse ee sidaa sheegtaba ee cagaarshowgu noocyo badan ayuu leeyahay oo aad dhowr qaybood ka tilmaamtay een noocan b waanu ka hadlayno si gaar haddii aad u dul istaagto muxuu yahay astaamihiisa maxay noqonayaan oo ee qofka marka uu xanuunkaasi haleelo Een, xanuunkan nuuca b waxaa loo yaqaana horta hepatitis b waana viral infection wuxuuna attack gareeyaa ama weeraraa een, liverka ama beerka si acute ah oo soo booda ah ama si chronic ah oo chronic means waxaan ula jeednaa si oo tartiib tartiib ah ayuu qofka uu ku gaaraa dhibaatada liverka ugu dambeyn qofkan dhibaato ayuu u keeni karaa cudurkan markaan eegno w h o estimationadii iyo waxyaabihii ay samaysay in kii waxay sheegaan in cudurkan lagu diagnoos gareeyey tiro dad la eg laba boqol konton iyo toddoba milyan oo dad ah in estimation nuucaasi ay sameeyeen dadkaasna cudurkii bositive la dhahay isla sanadkaas laba kun shan iyo toban waxaa cudurkaas u dhintay siddeed boqol siddeetan iyo toddoba kun oo dad ah ayaa u dhintay isla cudurkan markii ay two thousand sixteenkii estimation ay ku samaynayeen waxay kaloo ku diagnoos gareeyeen tiro dad ah oo gaarayo labaatan iyo toddoba milyan oo dad ah marka marka aad eegto dhibaatada iyo sida cudurkan loo diagnoos garaynayo iyo tirada dadka oo uu soo ridanayo marka aad eegto iyo complicationada uu keeni karo oo beerkii dhan oo oo oo wixii dhan ay marayeen uu dhaawacayo ugu dambayn xitaa keeni karo wax loo yaqaano h t c g h t c oo loo yaqaano hepatocellular carcinoma ama primary liver cancer cancer oo oo oo ku dhaco beerka ama wax loo yaqaano cirrhosis oo ah in uu shrinkage ku yimaado liverka all these communicationadaas ayuu keeni karaa qofkana ugu dambayn wuu u dhiman karaa cudurkan marka waxaas oo dhimasho ah waxa keenaya waxa weeyaan coronic disease uu sababaa coronic diseasekaasaa ugu dambayn qofkii dilan doono marka cudurkan waxa sababana waa in sheegnay viral ayaa keeno marka daas waaya cudurkan marka aan leenahay dadka mar walba ha ka digtoonaadeena hana ka fiirsadeena
waa tahay sababaha waxaad ku sheegtay caabuq ama infection inuu keeno xanuunkan si guud markaan doctor muuse eegno cudurka cagaarshooga waxaa jirta aragti guud oo soomaalidu ay iska aaminsan yihiin waxay yidhahdaan qudaarta hadda cuntada lagu isticmaalo oo kale waxay yidhahdaan bacteria laga helaa marka haddii qofka uu qudaartaas ay wasaq tahay oo cuno cagaarshow ayaa laga yaaba inuu ku dhaco taa maxaa karuna
cudurkan horta qaabka uu ku gudbo iyo fikradaha ay soomaalidu aaminsan yihiin waxaa moodaa inay aad u kala gedsan tahay dabcan way fiican tahay qudaartu in la dhaqo in la hagaajiyo in la nadiifiyo dhibaatadeeda iyo waxeeda kale way wadataa qudaarta faa'iidadeedana way wadataa laakiin viral ama cagaarshow ay sababaysaa qudaar beelay ku qoran tahay ma jiro in medicine laakiin marka qaababka ay ku gudbi karaan aan fiirino waxyaabo badan ay ku gudbi karaa cudurkan cudurkan waxyaaba uu ku gudbi karo tusaale ahaan waxaa ka mid a sexual transmitted disease cudurka laha waayo in sexually wuu ku gudbi karaa wuxuu ku gudbi karaa blood contact in qofkii qabay inta dhiiggiisa uu ku gaaro cudurkan wuu ku gudbi karaa waxaa loo yaqaana zilifa ama candhuuftan ama waxyaabaha kisinka ama waxyaabahaas wuu ku gudbi karaa waxaa kale uu ku gudbi karaa wax loo yaqaano nidhaliska ama cirbadaha oo qof qabay inta aad ku durtay kadibna adiga ay ku dhaawacday ku injiligaraysay way ku gudbi kartaa waxaa kaloo u gudbin karo hooyada cunugeeda ma u gudbin kartaa su-aal meesha taagan oo imaanaysa weeyaan wayna u gudbi kartaa markuu badkanaalka soo maraayo cunuga hooyada way u gudbisaa marka transmissionska iyo qaabka uu ku gudbo iyo nuucaas waayaan cudurkan waxa sababana waa viral marka qaabkaas waaye yaanan qudaar iyo dhankaas iyoysan ku mashquulin soomaalida laakiin sida wanaagsan qudaartaa iska dhaqaana iska nadiifiya waa tahay waa sidaas doctore waxyaaba badana sheegtay runtii oo ay ka mid tahay in xanuunka uu ku gudbi karo galmadii inuu ku gudbi karo cirbadii oo kale haddii qofkii bukaanka ama xanuunkii qabay cirbada inta lagu diro haddana qofka lagu diro biyo islacabka oo kale qoran cuntadii oo kale qofka jiifkii oo kale dharka lasla isticmaalayo oo kale waxaasi ma ku gudbi karaan kula tahay inta badan transmission markaan ka hadlayno waxyaabay wax ku gudbaan waan sheegnay dabcan oo oo si kooban aan u sheegnay oo waxaan dhahnay simanka ama fuluudka jirka iyo balaad contactiga iyo wax loo yaqaano sringiska iyo waxyaabahaas way ku gudbi karaan laakiin dabcan dhar la isla xirtay iyo salaan qof aad salaantay iyo hawada iyo waxyaabahaas cudurka ma ku gudbi karaan laakiin dabcan qofka bukaanka ah oo qabo dad kale wuu u gudbin karaa qaabka uu u gudbin karana waa u sheegnay
waa tahay waa mahadsan tahay waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegeystaneysaan barnaamijka talada dhakhtarka waxaanu kaga hadlaynaa cagaarshowga noociisa ee biida loo yaqaano doctor muuse cabdiraxmaan abuukar ayaa marti noogu ah oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee medicare polyclinic qaybo kalea noo soo socda oo tusaale ahaan ay ka mid yihiin culeysyada caafimaad ee qofka uu wajahayo marka uu dhibano u yahay xanuunkan qaybaha dambe doctorka wuxuu ka hadli doonaa dawadii hase haatee dhegeystayaasha waxaan la socodsiinaynaa inay barnaamijka ka soo qayb qaadan karaan oo fursadooda ay leeyihiin sida caadada ahba waxa ay naga soo wici karaan ama fariimo intaba ay noogu soo diri karaan taleefanada idaacadda oo kale ah eber lixal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex ama eber lix sagaal sagaal konton iyo sagaal konton iyo kow siddeetan iyo saddex oo eber lixal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex ama eber lix sagaal sagaal konton iyo sagaal konton iyo kow siddeetan iyo saddex waxaan se codsanaynaa in su-aalaha barnaamijka ay noqdaan kuwo la xiriira mawduucaanu ka hadlayno oo ah cagaarshowga noociisa biyada loo yaqaan
cid kastoona maqlaysa aan runta caadka ka qaadne cutta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malaha ka caynko dhakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xidhiir bukaan ciseynta cilmi ku dawaynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale caliyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhegaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeye cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound caliyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid ah ultrasound c b c iyo weliba baaya kemistri raajiya casri ah iyo farmashiye ay taallo dawas tayo sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaale waxa uu leeyahay qayb bukaanjiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulisaafir labaatanka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale caliyaale hosbitaal waxa uu ku yaallaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farinta dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
macquul electronics company moodel kastoo elektaroonig ahaado midkay mujtamaceennu muhdaan oo maankoodu doonaa mid yar iyo mid weyn macquul elektronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen muuqaal daawashada dhalooyin t v kuwii ugu mudnaayo mujtamaceennu muuhanayeen marna aan laga maarmin macquul electronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen khasaarada mug weyn oo dharka maydhidooda marna aan looga maarmayn dumarkuna mahdiyeen oo mowlo ugu maciinay macquul electronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen macquul electronics waxaad ka helaysaa farinjeerada nooc kasta muukeyfyada kuukarada makiinadaha qudaarta iyo marwaxadaha waxaa kaloo si gaara uga helaysaa khasaaladaha subernational iyo farinjeerada subernational oo leh damaanad hal sana iyo weliba farinjeerada mukeyfyada iyo tiviyada t c l oo iyana leh damaanad hal sana macquul electronics combany wuxuu ku yaallaa suuqa weyn ee bakaaraha waddada shirkadaha gaar ahaan kasoo horjeedka somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan ka wac eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow eber lix hal labo labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon ama eber lix hal shan konton iyo kow labaatan iyo kow siddeetan iyo kow macquul electronics
kun saciidan kun fariidan cish bifakrin fi lxayaa xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhambayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaane ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaaya yaaqay ha nagu qaylinayno xarumaha dhaqancelinta alabraar baa dhexda u xirto dhaqancelin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqancelinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqancelinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqancelinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafaddooda laga taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo sameynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha labraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan celinta gabdhaha da' kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqan celinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafun xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqan celinta gabdhaha labraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex alabraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
daryeelka caafimaadkaas aasigu waa dan waa daabad lagu gaadho meedkii la doonaye marna waa daruuri la cadiyo roobku dooso bixii doogo la dadaala mooye sahal uma degkarwe daryeelka caafimaadka
waataa dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan ayaanu daleenahay barnaamijka talada dhakhtarka aad dhegeysanaysaan oo idaacadda himilada idinkaga imanaya waxaanu kaga hadlaynaa dhegeystayaal xanuunka cagaarshowga ee gaar ahaan noociisa ee bida loo yaqaano waxaana martin oo ah doctor muuse cabdiraxmaan abuukar oo ka shaqeeya xarunta caafimaadka ee medicare polyclinic ee waqtigiisa qaaliga ah oo inoo soo horay ayaan doctoorka uga mahad celinaynaa dhegeystayaasha waxaan xusuusinaynaa inay kasoo qayb qaadan karaan barnaamijka oo wixii iminka ka dambeeya ay qadadka taleefanada u furan yihiin waxaana ay naga soo wici karaan eber lix sagaal lixdan iyo laba labaatan iyo afar eber saddex ama eber lix sagaal sagaal konton iyo sagaal konton iyo kow siddeetan iyo saddex doctor muuse haddaan ku laabto doctor waxaa ka hadashay xanuunkan waxa uu yahay iyo faahfaahin ku saabsan sida xanuunku uu qof inta uga gudbo uu qof kale u gaari karo bal haddaanu eegno yaa halis ugu jira yani yaa noqon kara qof u nugul xanuunkan
intaan ka warhayno xanuunkan dadka horta riskiga ugu jiro waa healthy workerska dadka xarumaha caafimaadka ka shaqeeya waa dadka mar walba riskiga ayaga ayaa u taabanaya dabcan qofka wuxuu la falgeli doonaa bukaanuu la falgelaya that's why u yahay number one waxaa kaloo la fiiriyaa according to age waa la fiiriyaa da'da cunuga yar marka uu cundur cudurkan ku dhaco iyo markuu qofka weyn ku dhaco saamey saamaynta ay ku yeelanayaan ama waxa coroniga disiiska ay sababayaan way kala duwan yihiin tusaale cunuga yar haddii uu cudurkan hooyadiis ay ku dhasho less than ama cunuga ku dhasho cudurkan way badan tahay wuu ka riski badan yahay qofka adaltiga uu because riskiga uu cudur kale uu ku keeni karo that mean uu liverka ama ku dhaawici karo ama uu ku dhaawici karo uu keeni karo zerosis ama uu keeni karo maxaa la dhihi jiray h c g h h t c aan ula jeedno hepatocellular carcinoma uu u keeni karo that mean oo ah micnaheeda primary liver cancer uu keeni karo that mean marka cunuga yar mar walba asagaa riski badan oo kan adaltiga ayaa riski yar micnaheeda ma ahan in kan kale oo adaltiga ah uu cudurkan uusan chronic disease uusan sababayn uu sababa laakiin according to marka la fiiriyo percentage ahaan kan yar ayaa ku percentage badan marka marka yaa riski ugu jiro marka la dhaho qaabkaasay noqonaysa
waa tahay waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaad si wanaagsan u iftiimisay dhegeystayaasha barnaamijka dhegeysanayana ay eh, garteen oo ay fahmeen Eh, doctor muuse dabcan eh, qofka marka uu xanuun haleelo astaamaha ka soo baxa ama calaamado ayaa lagu gartaa oo qofkii ka soo muuqanaya ama jir ahaan ha noqdaan ama calaamado kale oo gudaha ah oo qofkii ku imaan kara calaamadaha lu- lagu arki karo qofka xanuunkan eh, uu haleelay ama qaba maxaa ka mid ah Een, hepatitis b-ga een, qofka bukaanka ah oo badanaa noo yimaado laba habba uu inoo yimaado haddii uu qofka yahay acute uu noqon karaa ama wuxuu noqon karaa chronic micnaha acute waxaan ula jeednaa in si deg dega uu qofkan cudurkii uu ugu soo muuqdo calaamadihiisa iyo wixiisi dhan uu soo rito si deg deg uu soo rito ama chronic qofkii isagoon iska warqabin uu goobta caafimaadka yimaado kadibna laga helo Een, marka qofka acute-ka marka uu soo rito cudurkan calaamadaha uu noola imaanayo ama calaama la- ama calaamada la-aan uu noola yimaado asabtamaatiga la dhahaa ama sabtamaatiga ma calaamaduu wataa labadaba way dhici karaa marka sabtamaatiga markaan ka hadlayno calaamadaha uu wato waxa weeyaan qofka wuxuu kuula imaan karaa iskiinkiisii iyo indhihiisii aa isbeddel ku imaanaa yeloway noqonaya kalarka yelowgay noqonaya waxaa kaloo qofka noola imaanaa abdominal pain calooshii dhanaa xanuunaysa ama epigastric pain bog xanuunu qofka kula imaana waxaa kaloo uu qofka kuula imaan karaa nausea and vomiting labolabo iyo mataguu qofka kuula imaan karaa een qofka waxyaabaha kale uu kuula imaan karo waxaa ka mid a inahaasuu qofka kuula imaanaya waxaas fitiig iyo daal fara badan ee uu qofkii uu daalayo that mean markii intaas dhan ay isku kaa raacaan oo aad aragto een isla markii waxaa ku dhiirinaysaa in waxyaabaha kugu soo dhacaya ay ka mid noqonayaan hepatitis b marka marka qofka inaan diagnose garayno marka aan rabno iyo processka inaan u marno aan rabno kana aragna
aad iyo aad baa umahadsan tahay doctore Eh, intaan u u guda gelin eh, dawada iyo sidoo kale qaybaha kale ee xanuunkan sharaxaadiisa nooga harsan eh, macluumaadka ah oo aad inoo hayso Een, dabcan waxaa ka shaqaysaa xarunta eh, eh, caafimaadka ee medicare ee polyclinic dabcan soomaalida markaa fiiriso qiyaas inkastoo aan laga helin tirkoob sax ah oo cudurkan iyo inta qofood ee soomaaliya ay qabta haddana qiyaastii dadka idin yimaada bukaanada kaysaska aad aragtaan xanuunkan soomaalidu miyuu ku badan yahay mise waxaa la dhihi karaa uun xanuun oo dhidhifoo mararka qaar la arko n inta badan horta ma jiro wax research saxa oo la sameeyey ma, ma jiro Een, marka laga hadlo hay-adaha iyo waxaas waa gooni laakiin in- in- in soomaali ahaan ama dhakhaatiirta wax oo hadda ee- ee research saxa oo, oo samaysan ma jiro laakiin xarunteenna waan aragnaa een, xanuunkan wuuna waxaan dhihi karnaa wuxuu ka mid yahay cudurrada een, commonka ah oo la arko ayuu ka mid yahay Een, walow aan la dhihi karin percentage intaas la-eg uu gaaray laakiin wuxuu ka mid yahay cudurrada commonka ah oo beryahan soo badanayo oo la arkaayo beryihii hore waxaa laga yaabaa inaanan aragtidiisa iska yarayd laakiin beryahan dambe cudurkan wuu soo badanayaa waana sababta aan qofka cudurkan qabin oonan xitaa aanan ka helin aan ugu dhiirigelino inuu vaccination iyo tallaal iyo waxyaabahaas uu raadiyo si cudurkan uu uu- uu at least uu ugu badbaado
waa tahay Een, dabcan xanuunada aad baa loo kala qaadaa mararka qaar waxaa la yidhaahdaa eh, xanuunada dadka miyiga ku nool ayaa xanuunadan gaarka u nugul ama inta badan wuu la soo dirsaa ama ay ku eh, haleelaan miyaa loo saman yahay ama miyi iyo magaalaba hala joogee xanuunkan dadku miyay u saman yihiin mise dadka miyiga ku nool oo kale ayaa laga yaabaa inay u nugul yihiin ama kuwa magaalada Een, cudurkan miyina ma lahan magaalana ma lahan waa cudur lagu qaadsiin karo waa cudur si fudud uu ku dhici karo annaga inta badan dadka magaaladay noogu yimaadaan laakiin saan dareemayno cudurkan qofka miyiga joogana wuu ku dhici karaa qofka magaalada joogana wuu ku dhici karaa ma jiro percentage sheegaayo cudurkan wuxuu ku bad- way way dhici kartaa cudurrada qaar in ay ay dadka gobollada ka yimaado ama meelaha webiyaasha ah ay ku badnaan karaan laakiin kan waa loo sameyn yahay qofka baadiyaha joogana wuu ku dhici karaa qofka magaalada joogana wuu ku dhici karaa equal percentage ay haystaan macnaha.
marka waa cudur loo saman yahay ayuu noqonayaa Mm.
laba.
Eh, waa tahay doctor muuse aad baa u mahadsan tahay Eh, waxaan kaloo rabaa inaan eh, ku weydiiyo oo aan eh, raacsado eh, su-aashaasi dadka marka xanuunkan uu soo rito eh, idin yimaado tusaalehaan xaruntiina ee caafimaadka dad waaweyn iyo caruur miyay isugu jiraan mise waa mararka qaarkood waxaa la dhihi karaa ee caruurta cudurkani kuma badna
een horta cudurkan horena kugu sheega hooyada waxay u gudbin kartaa cunugeeda yar waxayna ugu gudbin kartaa markuu cunuga beth kanaalka soo marayo ama hooyada deliveriga waqtiga deliveriga hooyada u gudbin kartaa marka cunuga hooyo qabto hepatitis b cunugeeda haddii ay si caadi ay u dhasho waxaa lagu taliyaa in cunugaas lagana baaro lana siiyo vaccination la siiyo hadduusan qabin inta la baaro vaccination la siiyo haddii uu qabana cunugii keer gooniyaa loo sameeyo dadka waaweyn iyo dadka yaryar hadda annaga inta aragno dadka weyna ku badan Een, qaybaha haddaan jooga aniga dad weyn ee u badan dadka noo yimaado dadka weyn oo badanaa noo yimaadana cudurkan waa laga helaa waa la arkaa qaarkood qaarna aan qabinna waxaan kula talinaa inay vaccination sameeyaan ay tallaal sameeyaan marka waa kaa
waa tahay een, dabcan xanuunka ka hadlayna waa cagaarshowga noociisa ee biida oo aad aad u sharaxday doctor muuse qaybo kale ayaa sheegtay hordhacii barnaamijka in ee, cagaarshowg uu ka kooban yahay oo qaybo badan uu leeyahay oo a iyo b iyo c haddaan aqbaldanayn hebatatis b-gan ama cagaarshowga b muxuu uga duwan yahay kuwa kale wax un ma ka tilmaami kartaa
dabcan een, marka hepatitis laga hadlaayo wuxuu leeyahay a b c d e een, labada ugu halisisan oo dunida faraba aan ku hayo waa nuuca b iyo c een, waxaan kale tusaale eega oo kale waa iska self limited kuwa kalena badanaa dalkeena maba ku badno een, saasna danger uma ahan laakiin kuwa danjarka ah oo laga baqo oo dhibka badan waa b iyo c marka way ka duwan yihiin kuwa kale kan waa iska self limited qofka isagoon daawo qaadan uu ka caafimaadi karaa eega laakiin b-ga iyo c-ga waa cudurro dhib badan oo xitaa lahayn daawo sax b-ga ma lahan daawo sax ah oo qofka la siinaayo laakiin qofka s- waxaa la siiyaa superative treatment yaa la siiyaa superative treatment waxaan ula jeednaa waxaan qofkaas laga qariyaa in viral loodka viruskii inuusan jirhkiisa kusoo kusii faafin uusan beerkii dhaawicin waxaana lagula taliyaa qofka hadduu cudurkan qabo in uu lix bil kasta jekin sameeyo uu tago istaal si loo hubiyo een, xaaladiisa caafimaad
waa tahay weli dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka talada dhakhtarka idaacadda himil ayuu idin kaga imaanayaa dhegeystayaasha ee, qaarkood ayaa fariima noo soo diray een, kuwa kalena waanu ka sugaynaa ee, wicitaanka oo su-aalaha ay qabaan ee mawduuca la xiriira dabcan mawduuc waxaan u maleynayaa inuu yahay mawduuc soomaalidu ay aad ee ula falageli karto maadaama aanu ka hadlayna cagaarshowga oo in badan oo ka mida ay garanayaan Ee, dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan eber lix hal sagaal lixdan iyo laba labaatan iyo afar eber saddex ama eber lix sagaal sagaal konton iyo sagaal konton iyo kow siddeetan iyo saddex oo ah taleefanada idaacadda oo ay garanayaan ee doctore cagaarshowga nuuca biiga waanu ka hadlaynay waxaa maqal igu soo gaaray ee adna aad ka dhawaajisaba inuu yahay een kuwa kale marka loo fiiriyo kuwa kale in laga bogsoodo baa la sheegaa oo inta badan aanu maqalnaa laakiin dadka soomaalidu markay is waraysanayaanu cagaarshowga noocee qabtaa b haddii qofka le uu yidhaahdo aad baa looga fogaadaa marka ee wuu ka khatar badan yahay soomaa sidaa ka dhawaajinaysa mar walba Een, een, cudurkan nuucan b hepatitis b-ga waxyaaba viral ah keena een, qofka marka lagu diagnose gareeyo een, waxaa la sheegaa inuu ka khatar badan yahay qofka according to a eega marka loo eego uu ka khatar badan yahay een, b-ga iyo c-da waxaan sheegnay inay yihiin laba khatar een, oo khatar markaan leenahayna ayagii cudurka markay ku saameeyaan wixii hadhow complicationada ka dhalan doona iyo dhibaatooyinkii hadhow keeni doonaan ayaa ayaa ayaa sababayso in la dhaho nuucan waa khatar because haddii beerkii dhan oo oo jirkeenna waxyaabaha ugu badan ay maraayeen transmitterka iyo meesha ay wax maraayeen ah oo haddii hal xaba barastamol ah cunto meesha uu sii mari lahaa ee taho oo anitoxin oo ku dheggan oo toxic ah meesha lagu lagu filtiraynaya ee tahay haddii la dhaawaco dhibaato caynka ah soo gaari karta waa dareemi kartaa marka dhibaato noocaas ah markuu liverka dhaawaco uu u keeno primary li- eh, eh, eh, primary liver cancer uu keeno ama cirrhosis uu keeno qofkii xaaladiisa eh, aad ma u qurux badnaanaya ugu dambayn waxa macquula qofkii inuu dilo oo uu ka takhaluso that's why ummadka danja u yahay eega macquul maahan mana s- inta lahaayana possible maahan in uu uu- uu- uu dilaa uu yahay waa self limited wax si caadi ah lagu kiirgaroobo oo laga caafimaado waa tahay ee, waa mahadsan tahay ee, doctor muuse sharxaddaasi wanaagsan Een, dhegeystayaasha aanu siino dhegeysta fari noo soo diray waxay tiri assalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal magacaygu waa zamzam ayay tiri waxaan joogaa degmada hodan waxaan doctorka weydiina ay leedahay tiifowga iyo agaarshowga ma hal cudur baa ayay leedahay ma hal cudur baa mise waa labo and and and typhoidka is the disease gooni weeyaan and hepatitis b-gana another disease waa cudur kale wa marka waxaan leenahay labadaas cudur ma sinno way kala duwan yihiin tivowka waa cudur laga kiyurgaroobi karo laga caafimaadi karo hepatitis b-gana waa cudur la isqaadsiiyo typhoidka laisma qaadsiiyo laakiin n laakiin kan b-ga waa la isqaadsiiyaa dhibaato badanuna keenaa beerkuu dhaawacaa laakiin kan iyo kan ma sinno waa different disease waa laba cudur oo kala duwan
waa tahay waa mahadsan tahay doctor muuse ee, waxaan rabaa qaybaha kale inaan usii ee, galno ee, intaana daawada iyo aana aadin maxaa la yidhaahdaa ee, iyo haddii cudurkan talaal uu leeyahay in kale oo aad inoo sheegi doonto dhegeystayaashuna ay aad u daneynayaan waxaan rabaa keliya inaan ku weydiiyo culeysyada haddii aad dul istaagi karto culeysyada qofka tusaale ahaan haddii uu xanuunkan qabo miyaa dhici kartaa in xanuuno kale uu xanuunkan eh, ka dhasho ay- ama uu xaalad kaloo caafimaad uu gelin karo dabcan een, intaan ka warhayno hepatitis b-ga qofka marka uu haleelo een, dabcan wuu la noolaan karaa oo qof cudur qabo weeyaan daawuu qaadana daawooyinka haddii uu qaato viral loadka yaraanaya viral loadka yaraanaya micneheed waxaan viral ah keena viralkii ma sii dhaqaaqayo micnaa inuu dhaqaaqa viralkii uu baaxad gaarsiiyo oo beerkii dhaawacaa la ilaaliyaa beerka saa ognahay waa xubin muhiim ah Een, soomaalidu kansarku aad bay u yaqaanaan haddii uu cudurkan kuu keeno wax loo yaqaana cirrhosis cirrhosiska waa in uu shirinkeyd ku dhaco beerkii beerkii inuu soo aruuro aa cirrhosis la dhahaa marka uu cirrhosiska yimaado waxaa dhici karo in ascitis wax la dhaha ay ku abuurmaan ascitiska waxa weeyaan in oo beerka iyo biyo galaan biyo marka ay galaan oo caloosha qofka ay saas u weynaato oo laga miiro oo xaalka uu sii uu sidaas kusii socdo oo ugu dambayn ugu dambayn qofkii uu gaaro in liver cancer uu ku dhaco that is the big problem ugu dambayn wuu dili karaa marka waxa aan leenahay complicationada ka dhalan karo waxaa ka dhalan karo primary liver cancer waxaa ka dhalan kara cirrhosis marka that is why aan annaga leenahay qofkan een, ha iska ilaaliyo cudurkan ha iska tallaalo ha ka fogaado markaan leenahay waxaan diidaynaa in xaaladiisa caafimaad ee kale ay sii waxyeen
waa tahay wa- waa tahay waa mahadsan tahay doctor muuse ee idaacadda himila dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan barnaamijka talada dhakhtarka ayaad la socotaan oo aanu kaga hadlayno cudurka ee cagaarshowga noociisa ee biida loo yaqaano oo doctorku uu sharxaad badan ee ka bixiyey Een, gordho waxaan guda geli doonaa een, xanuunkan haddii uu tala leeyahay iyo haddii kaleba ee dawadiisa iyo tala guud oo doctorka uu na siin doono
إحسان ظن في الإله وشكره shirkadda fatax general training company oo aad hore uga barateen oo mofaskilin waxay idiin keentay cabitaanka qamar qamar waa cabitaan qaaya lahoo bulshada qaybaheeda oo idil qiimo ku dhex yeesho harraadkay qabeen gebigii qudha u jiro qulquloo cagaha qaad qadraay ku yidhi dhab weeyaan qowlkaas anaa qiraya ee cabitaanka qamar bulshada ku wada qanacdo oo naftooda u qaasiyeelay qaasimow adna qaado oo hooyo qurquri cabitaanka qamar qalbiga ha kuu qaboobe iyo dhiib xun marti qaayo weynoo qoyska qiimo kule qadray hadday ku soo qaabisho waxba aadan u qorshayn taba kuman aan ku siiye hooyoo qaado cabitaanka qamar oo martida toos ugu qaabil haddaysan qushuucinoo ducada aysan qulqulin oo laawo iigu yar nacam waa tala qaali oo qiimo ku fadhisee qaasimow cabitaanka qamar nafteeda haddaanan u qaasiyeelin oo aan kartoomo ka soo qaadan qiimo laa iigu yeer cabitaanka qamar waa cabitaan dhadhan sarreeya waxaanaad u adeegsan kartaa martiqaadka xafladaha casuumadaha qaaska iyo munaasabadaha cabitaanka qamar waxaa kuu keentay shirkadda fatax oo horay ugu caan baxday oomada faskilin xarunta koowaad ee shirkadda fatax waxa ay ku taallaa suuqa bakaaraha gaar ahaan suuqa badarka waxaa kaloo ay shirkaddu xarun ku leedahay suuq bacaad iyo dhammaan gobolada dalka oo ay xarumo ku leedahay wixii faahfaahan intaasi dheeraad ka ah fadlan kala xiriir taleefan lambarada kale ah eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal إحسان وصبر وجيرة وأفعال خير تهز تزاد بها الروح mustaqbalkaad wajahaysa iyo maaraynta noloshaada muftaaxeedaa la helay tacliin mug weyn ba macadka soomaali maanta lagu dhigaa muhiimadda dhaqaale iyo maaraynta qarashaadka macadkaa lagu bartaa habka loo maciyo manfacaad karinayso macadka lagu bartaa macadkan soomaaliya waa midaan caadi ahayne maad la xiriirkad haddeer macadka dhaqaalaha bulshada ee soomaali ee maama falxado waxyaabaha aad ku baranayso waxaa ka mid ah farsamada gacanta sida tuulidda dharka iyo farshaxanka dharka farsamada cilaansaarka iyo qurxinta dumarka samaynta sawirada farshaxanka farsamada korontada iyo mobaylada cunto karinta ragga iyo dumarka samaynta shabaqyada iyo doomaha tababarkaas oo socon doona muddo lix bilooda sidoo kale waxaad macadka ka helaysaa diploma in i c t diploma in statistics diploma in supply chain management diploma computer in networking with practical diploma in mass communication and journalism diploma in project management waxyaabo kaloo aad u fara badan ayaad macadkan ka helaysaa sida professional short course oo kale ah environmental accounting applied statistics software development disaster management web design macadku waxa uu ka diiwaan gashan yahay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare waxaana uu xiriir la leeyahay macadyo ku yaala Pakistan iyo Kenya macadku waxa uu xarumo ku kala leeyahay degmada Hodan xaafadda Taleex agagaarka maqaayadda Asad iyo degmada Hulwadaag agagaarka masjidka Xare waxay faanin waxaad kala xiriiri kartaa eber lix hal shan siddeetan siddeetan kow toban iyo afar ama eber lix hal laba konton eber toddoba soddon iyo saddex ama eber lix hal laba konton eber toddoba afartan iyo afar ama eber lix hal labo afartan iyo toddobo toddobaatan iyo labo labaatan iyo labo
dilaa weeyaan cudurradu haddaan deg deg laysaga dabibino durba aan dawo loo helin hadduu cudurku daashado cunnadu ay kaa daadegi weysaa daa'im baa dawahaye dowr qura soo daymo safe hosbital digtooro dulqaad badanoo dadka dabiibkooda ku darajoobay daa'ina darajooyin ku siiyo daqiiqad walbaa bukaanada dul taagan daryeelkooduna loo daayey seef hosbitaal baa loogu dowgalee dadow dur qura soo daymooda dawooyin waxtar loo tayadooda lagu dadaala cudurradana daciifinayo kulligood dabar jaraya bukaanadii lala doono darsi uun ka qaataa haddii daa'im dawo ugu daro durba ay ku dawoobi safe hosbital baa idiin diyaariya dadow dowr qura soo daymooda seef hosbital oo si casri ah u howlgala wuxuu idiin samaynayaa qaliinada guud sida qaliinka burooyinka sheellada eernada baabasiirka biijada burooyinka minka burobiyoodka qanjirka kaadihaysta qaliinada cunaha dhagaha sanka iyo daweynta cudurrada haweenka safe hosbital wuxuu adeegsanayaa raajo altrason kombyutar iyo shaybaad casri ah isbitaalku waxa uu leeyahay farmasiyo lagu keediyo dawooyin heerkulkooda aad looga taxadaray iyo muriso heegan ah afar iyo labaatanka saacba isbitalka seef waxa uu ku yaalaa degmada warta nabadda gaar ahaan iskooyska carwe iidko kasoo horjeedka masjidka sheekh cabdilgeliil ama beyti wixii faahfaahin intaa dheeri ah kala xiriir taleefon nambar eber lix hal lix sagaashan labaatan iyo kow soddon iyo kow eber lix hal shan toddobaatan toban iyo sideed siddeetan iyo sideed ama eber lix hal lix sagaashan iyo sagaal siddeetan iyo shan toban safe hosbital
waataa dhegeystayaal qaybii ugu dambeeya barnaamijkan u maraynaa tirada dhakhtarka oo aanu kaga hadlaynay n cudurka cagaarshooga noociisa bida loo yaqaano doctor muuse cabdiraxmaan abuukar ayaana marti noogu aha oo ka shaqeeya xarunta caafimaadka ee medicare polyclinica n doctore gabagabadii barnaamijkan u maraynaa bal n xanuunkan talaal miyuu leeyahay e mise
waa mahadsan tahay maad intaan ka war hayno xanuunkan qofka waxaan kula talinaa inta badan in uu vaccination sameeyo uu istalaalo talaalkana waxaa la lahaa w h o sheegtaa in ninety eight to hundred percent uu qofka kaga badbaadi karo cudurkaas inuu ku dhaco haddii uu talaalkaas sameeyo talaalka saddex qaybood uu ka kooban yahay saddex marxaladoodu mara qofka bisha koowaada la talaalaa bisha labaadna waa la talaalaa afar bil kadibna maraa la talaalaa marka saddexdaas marxaladuu qofka mari doona kadib talaalkaasna waxaan rajaynaynaa insha allah ilaahu baa wax badbaadiyo laakiin inuu kaga badbaadi doono cudurkaas uu wax oo- oo oo dhibaato ah kala uusan geysan doonin cudurkaas marka tallaal wuu leeyahay cudurkan qof kasta oon cudurkan qabinna waxaan rajaynaynaa intuu uu baaritaan maro in uu uu- uu- uu- uu istallaali doono tallaalkana uu qaadan doono istaalada laga helana uu tegi doono uu ka qaadan doono insha allah
waa tahay ee, dabcan talaalku ee, doctor waa ka hor yacni qofka intuusan xanuunka haleelin oo dadaal la sameynayo oo ee, iyadoo alla la kaashanayo haddana qofka uu doonayo in xanuunkii uu ka badbaado laakiin marka qofka xanuunkii uu ku dhaco oo uu qabo maxaa dawo u noqonaya een qofkaas een waxaa la siiyaa viral ee, een qofka lixda bil oo ugu horeyso qofka tusaale uu ku yimid xanuunkan uu qaba een xanuunka markuu ugu horeyso lagu arka hadday tahay xanuunkan qofka lixda bil oo ugu horeyso daawo wax daawaa lama siiyo waxaa laga yaabaa inuu qofka lixda bil marka ay dhammaato uu kuu soo laabto inuu ka kiyirgaroobo iska caafimaada laga yaabaa laakiin haddii lixdaas bil marka uu kuu soo laabto qofkaas bukaanka ah oo cudurka sidii u jiro waxaa la siiyaa daawooyin oo viral antiviral drugsaa la siiyaa daawooyin loogu talagalay in luudka viralka ay yareeyaan daawooyinkaas micnaheeda kama dhigno inuu cudurkii qofka ka raysanayo laakiin waxa ay yareynayaan daawooyinkaas luudkii ama faafitaankii uu uu sii faafaayey viralka ayuu yaraynaa si aan dhibaato iyo uusan usii gaarsiinin beerka Een, waxaa kale oo dheeraad ah beerka inaysan dhibaato gaarin lix bil kastana uu jekin isku sameeyo qofkaas uu yimaado xarunta caafimaadka ee la jegareeyo beerkiisa dhib maa gaaray xaaladiisa caafimaad dhan oo guud la fiiriyo inuu dhib gaarsiiyey iyo in kale cudurkan
waa tahay ee, waa mahadsantaha doctor muuse gabagabadii ee, waxaan rabaa inaan ku siiyo talo guud oo aad siinaysa dhegeystayaasha idaacadda dabcan dadka hadda xanuunkaasi aanan qabin ee ka bad qaba ee, iyo kuwa ee, qadarta alle xanuunkaas dabcan la saaxiiba ama la nool maxaad si guud ah oo talo ah oo aad u jeedin lahayd Een, qofka aan qabin cudurkan een, waxaa tala kaga filan inta uu baxo xarun caafimaad tago isjegareeyo haddii negative la dhaho cudurkan ma qabtin la dhaho een, alxamdulilaah ha iska tallaalo cudurkii borosayska tallaalkana ha bilaabo taladaasaa qofkaas siinaynaa qofka kale uu ilaahay u qadaray inuu cudurkan asiibay asna waxaan kula talinaynaa in daawada si saxan uu u qaato een, uuna lix bil kasta jekin isku sameeyo uusan u gudbinin dad kale oo walaalihiis ah intaasaan kula talinaynaa aad baa u mahadsan tahay ee, doctor muuse cabdiraxmaan abuukar ayuu ahaa oo dabcan caafimaadka bartay kana howlgala xarunta caafimaadka medicare polyclinic oo ku taala magaalada muqdisho Ee, dabcan doctorku waxaa marti noogu ahaa barnaamijka talada dhakhtarka ee idaacadda himilo waxaanu ka hadlaynay cudurka cagaarshowga si gaar ah ayaan u falanqaynaynay xanuunka ee, cagaarshowga ee biida loo yaqaano aad buu u mahadsan yahay doctor muuse anigoo mahada dhegeystayaal barnaamijka dala socodsiinayay dhanka farsamada barnaamijka waxaa ka qaabeynaya timujile intaan ku kulmi doonno barnaamijka la mida toddobaadka dambe oo asxaabta himilo oo idinkaga tegaysa sidaas iyo nabadgelyo